Strong, and this is VOA1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban ee fiimada geeska afrika iyo caalamka o dhan aad nagala socotaan boggayaga v o a somaly com duur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa maalin salaasa waana toddobada bisha julaay sanadka laba kun iyo labaatan haatanna saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobadaad idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan fursadaha horyaalla ardayda ka baxa kuliyadaha beeraha iyo kalluumaysiga ee soomaaliya waxyaabahay abuuri karaan waxaa ka mid ah dhallinyarada in ay xoogga saarto wax soo saarka hadday ahaan lahayd dhinaca beeraha oo dalkeenna intii uu burbursanaa oo dhan aan laga faa'iidaysanin
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro baraha bulshada ka bilaabay wacyigelin ku saabsan horumarinta bulshada sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka midhnaan doonin ciyaarihi iyo weliba qodobo kale ayaan idaacaddayda ku haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ayno hayso falastiin axmed iimaan
mahadsanid shirwa rabshado baahay oo toddobaadkii hore ka dhacay dalka etoobiya kuwaasoo ka dhashay dilkii fanaan caana oo kasoo jeeda qowmiyadda oromada ayaa la sheegay inay ku dhinteen qyoiyo qof sida ay sheegeen saraakiisha wadankaasi booliiska ayaa sheegay in laba kun oo qof lasoo xiray gobolka oromiya oo ay ku jiraan hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan xisbiga oromada ee o lf iyo taageerayaashooda dad ku sugan deegaanka oromada ayaa u sheegay v o a in dad aan la garanaynin ay weerar la beegsadeen dadka aan kasoo jeedin qowmiyadda oromada inkastoo qaar kamida oromadana la weeraray dadka ka badbaaday weeraradaasi ayaa v o a da u sheegay in dadka weeraradan geysanaya ay qaarkood hubaysnaayeen oo ay gubeen qaarna ay dhagxaan u adeegsadeen dadkii ay weerareen qof goobjooga ah ayaa sidoo kale v o e da u sheegay in guryo ganacsi iyo kuwo gaar loo leeyahay la boobay sidoo kalena waxaa la burburiyey goobo taariikhi ah tali ku-xigeenka booliiska girma galan ayaa sheegay in boqol konton iyo lix qof oo ay ku jiraan boqol afartan iyo shan rayda iyo koow iyo toban ka mid a ciidamada ammaanka ay ku dhinteen rabshadahaasi oo toddobaad ka hor bilowday iyadoo xanuunka coronavirus uu dunida ku dhacay kow iyo toban iyo bar milyan oo qof ayaa waxa ay dowladuhu la daalaadhacayaan sidii ay dib ugu furi lahaayeen dhaqaalahooda taasoo keentay in meelaha qaar dib haddana loo xiro ama dib looga laabto heer ka hooseeya sidii hore loo qorsheeyey dalka australia saraakiisha wadankaasi waxay ku dhawaaqeen isniintii shalay inay xireen xuduudda u dhexeysa gobolada victoria iyo new south wales labadan gobol ayaa ah kuwa ugu dadka badan dalka australia xiritaankan ayaa ah mid aan waqti loo qaban waana tallaabadii ugu horeysay ee nooceeda ah ee dalkaasi uu qaado boqol sano ka hor markaasi oo xanuunka hargabka uu ka dilaacay wadankaasi israa'iil ayaa iyana ku dhawaaqday shalay inay xirayso dhammaanba baararka iyo goobaha habeenkii lagu caweeyo goobaha jimicsiga iyo dabaasha kadib markii uu kordhay tirada dadka xanuunkana uu soo ridanayo dhinaca maraykankana waxaa sare u kacay dadka uu xanuunku ku dhacayo gobolada qaar maamulada gobolada texas iyo florida ayaa dib u soo celiyay xanibaadii si loo hakiyo xanuunka coronavirus
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida haan ku bilownay dhegaystayaal sannadahan dambe waxaa soo badanayay ardayda wax ka barata kulliyadaha beeraha iyo weliba kalluumaysiga ee jaamacadaha soomaaliya haddaba fursadaha ay heli karaan ardaydaasi ka soo baxa kulliyadahaasi ayaa wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulla u ka waraystay maxamed kaafi maxamed muuse oo ah guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda city ee magaalada muqdisho
dhalinyarada fursado fara badan ayay abuuri karaan marka dalka loo fiiriyo muxuu ahaa fursadaha shaqo iyo hal abuur ee yaalla waxyaabahay abuuri karaan waxaa ka mid a dhalinyarada in ay xoogga saarto wax soo saarka hadday ahaan lahayd dhinaca beeraha oo dalkeena intii uu burbursanaa oo dhan aan laga faa'iidaysanin walow amni darro iyo in dowladdu aysan gaarin muxuu ahaa dhulkaas oosan jirin muxuu ahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee ka jirto laakiin sanadahan dambe isbeddel ayaa imaanaya oo muxuu ahaa waxyaaba badan waa la dhoofiyey laakiin hadday la yimaadaan dhalinyarada muxuu ahaa aragtiyo cadcad waa meel hadda ay ka soo saari karaan muxuu ahaa mustaqbal wanaagsan fursado shaqana ay ka heli karaan sidoo kale waxaa jira waan gartay marka meelaha adinku aad isha ku haysaan dhallinyaradiinan jaamacadda siitiyo guud ahaan dhallinyarada magaalada is leedahay wax soo saar dhallinyaradu waa inay aadaan xaggee daraasayseyn ood aragtaan
dabcan jaamacadda city university iyadoo ku lamaansan muxuu ahaa maxadka daraasaadka siyaasadda heritage baxhiyo ama mabaaris badan ay sameeyeen oo weliba dhinaca muxuu ahaa kalluunka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo halkaas dabiiciba waxyaaba badan ay ku jiraan fursado badanna muxuu ahaa ay ka heli karaan jiilka cusub iyo dhalinyarada haddii ay awli jirtay in dhalinyarada ay u arkaan shaqooyinka caynkaasa in muxuu ahaa ay noqdaan aysan ahayn shaqooyin ay ayagaba muxuu ahaa waxay ka shaqeyn karaan ama kalluumaysi inay badda kasoo jellaabtaan ama inay muxuu ahaa kalluunkii ay u sameeyaan muxuu ahaa suuq ama iyagii muxuu ahaa ay noqdaan xarumo kalluunka laga soo doonto ama ayaga soo soo dabtaan hadda waxaa loo baahan yahay si fursaddaas looga faa'iidaysto dunida hadda horumartay in ogaadaan in kalluunku uu yahay waxyaabaha ugu wanaagsan ee muxuu ahaa laga ganacsado ama muxuu ahaa shaqo abuurna u noqon karo oo weliba shaqo prestigious ama wax muxuu ahaa u wanaagsan dhalinyarada inay sameeyaan marka dhalinyarada jaamacadda city iyo dhalinyarada kaleba muxuu ahaa xaggaas xoog ayay u saaraan in u wareegaan muxuu ahaa waaxda kalluumaysiga iyo badaha iyo khayraadka ku jiro dhan inay muxuu ahaa halkaa xoogga saaraan weliba beerahaas hadda hor kugu sheegay waan gartay marka dhalinyaro badanaad ii sheegtay in hadda kalluumaysiga iyo fahamkooda uu soo fiicnaanayo ama jaamacadda city ha noqoto oo kulliyad ahaan abuurto marka diyaar muu yihiin dhalinyaradu inay halkaas aadaan
aad iyo aad jaamacadda city hadda muddo toban sano ku dhow furan maxad kuliyadaha ay bixiso waxaa ka mid a kuliyadda barashada culumta muxuu ahaa badda oo loo yaqaano marine science arday fara badanaa kasoo baxday walow aysan sidii la rabay shaqo u helin ardaydaas qaar ka mid a way shaqeeyaan oo wasaaradda kadaha oo arrimahaasi badda la xiriirta ka shaqeeyaan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayadana muxuu ahaa sanadahan dambe aaday uga howlgalayeen qaarkoodna hal abuuray samaysteen oo aan badnayn intooda badanna maanta waa shaqo la-aan laakiin xirfadina waa leeyihiin waxayna rabaan in muxuu ahaa aad uga faa'iideeyaan naftooda ta dhalinyarada iyo ta qoysaskooda iyo ta dalkaba in culumta ay barteen ee kalluumaysiga muxuu ahaa shaqana ka abuura hal abuurna kala yimaadaan
meelaha laga doodayey oo aada ishuu ugu hayseen oo keela waxaa ka mid ahayd shaqooyinka farsamada gacanta ma vocationals marka sidee dhalinyadu kaga faa'iidaysan kareen maxay dood
waxyaabaha waxaa weeye muddooyinkii dambe tanii markii waxbarashada dalka ay soo hana qaaday siiba jaamacadaha ay soo bateen dhalinyarada soomaalida waxay u badanaysay muxuu ahaa maamulkii maareynta iyo ganacsiga iyo ay dhinacaas u badnayd laakiin muxuu ahaa waxaan istusnay in shaqooyinka keliya aysan ahayn maamulkii maareynta iyo muxuu ahaa in ganacsiga la barto iyo culumta siyaasadda la barto ay jiraan shaqooyin kale oo xirfada ah oo ay baran karaan haddii ahaan lahayd agriculturekii muxuu ahaa beeraha inay baran karaan muxuu ahaa waxyaabay la xiriira muxuu ahaa kalluumaysiga iyo fisheriska waxyaaba fara badan noocaasa iyo farsamooyinka gacanta inay baran karaan waxyaaba fara badan ay dhalinyaro baran karaan oo weliba si farsama ay u baran karaan oo ay aqoon muxuu ahaa u noqon karta kuna shaqaysan karaan suuqa magaaladana shaqooyin fara badan ay uga heli karaan ku abuuran karaan laakiin haddii laisku soo koobo kuliyadaha qaar oo hadda noqday muxuu ahaa overcrowded oo aad ardayda uga baatay suuqina shaqa ma laha oo shaqadii waa yar tahay ayagana waa isku bateen marka waxaan markaa ardayda kala talinaynay inay dhinacan badda xoogga la saaro beerihii xoogga la saaro shaqooyin kaloo farsamada faraha badan xoogga la saaro
laakiin ayada nafta dhaqaal u baahanta soo maha
aada iyo aad dhaqaal u baahan tahay iyo weliba muxuu ahaa in muxuu ahaa laga wada qayb qaato haddii ahaan lahayd dowladda haddii ahaan lahayd muxuu ahaa hay-adaha sida gaarka ukhusayso haddii ahaan lahayd muxuu ahaa hay-adaha caalamka ama mwaxa loo yaqaan bulshada caalamka jaamacada aftarkooda door ay ku leeyihiin inay abuuraan kuliyadahaas muxuu ay soo bataan hadda social work kale soo kordhay marintan hore loo keenay agricultureka in lasii xoojiyo a jeclaan lahayn maadaama hadda agricultureka waxaas aad u xooganeen saddexaasba muxuu markii laisu geeyey muxuu ahaa muxuu ahaa contributionkooda waxaa u malinaya muxuu ahaa in laga faa'iidaysan karo dhagaystayaalkaasi waxau ahaa maxamed kaafi maxamed muuse oo ah guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda city ee magaalada muqdisho oo u warramaya waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle markana dhegaystayaal dhinacii heesaha codka macaan ee fanaanada farxiifiska ayaanu idiin soo qabanaynaa
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa baraha bulshada ka wada olole ay dadka ugu sheegayaan muhiimada horumarinta deegaanka warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena cabdikariim olol qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay sidii ay abaabul u samayn lahaayeen qaybna uga noqon lahaayeen isku-tashiga bulshada iyagoo ku dhiirigelinaya dhallinyarada kale ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo deegaanka dhallinyaradan ayaa qaarkooda waxa ay sameeyeen kulamo ay qaadhaan ugu ururinayaan in qeybaha kala duwan ee bulshadu ay ka qayb qaataan horumarka magaalada laascanood mukhtaar cabdi jaamac oo ka mida dhallinyarada ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga waramay dadaalka ka dhallinyar ahaan ay wadaan bulshadu ay isugu tashanayaan waxaad ogtahay dhallinyaradu waxay bilaabeen olole ay ugu magacdareen sidii magaalada laascanood loogu heli lahaa gawaari ambalaasa waad ogtahay hadda mashruucaas inuu yahay mashruuc hirgelay waxaad dareemaysaa awoodda ay bulshadu leedahay iyo sidii iyadu ay wax u qabsan lahayd haddii bulshadii la jiheeyo ay iskutashi yimaadaan arrintan siaad ogtahay dhallinyaro ayaa hormuud u ah qorshayaal badan oo kalea jira hadday noqoto qorshayaal magaalada lagu dhireynayo lagu cagaarinayo waxaa jiro ololo ay dhallinyaradu wadaan oo magaalada qashinka lagaga nadiifinayo runtii waxaad dareemaysaa in waxyaalo badan oo aysan dowladuhu qaban haddii bulshadu ay isku tashato inay qabsan karto ayna horumarin karto sidoo kale mukhtar waxaa jira sidii loo caawin lahaa dadka danyarta iyo agoomaha iyo kor loo soo qaadi lahaa qaarkoodna baraha bulshada ay abaabul ka sameeyaan oo kale adiguna aad hormuud u ahayd bal ka waran cabdikariin waa runta dad badan oo danyaraa jira waxayna ku tiirsan yihin waxa weeye bulshadu waa isku tiirsan tahay waaweye oo qofka wax haysta inuu wax siiyo anigu runtii in badan baanu ka shaqeynay arrimahaasoo kale oo waxaanu isku daynaa in aanu istusno dadka baahidu hayso iyo dadka wax haysta rabadaantiio kale waxaanu isinay dhalinyaro agoona oo gaadhaysa boqol dhalinyaro agoona waan xaafadaha kala duwan ee magaalada ka soo qornay annagu waxba maanu hayn laakiinse waxaanu sameynay waxaa weeye inaan ummaddii wax ka soo urnay wixii haystay kadibna aanu dadka gaadhsiino barnaamijyo badan baa jira oo dhallinyaradu noocaasoo kale ay ka qayb qaadanayso oo ay gabdho hormuud u yihiin marka barnaamijyada horumarinta ama iska wax u qabsada waa kuwo aada u badan weeye oo ay dhallinyaradu hormuudka u tahay in dhallinyaradu isu tagto kaar ahaan ay isugu yimaadaan goobaha baraha bulshada dhallinyarada kalena laga caawiyo la baraarujiyo in deegaanka laga shaqeeyo in waxbarashada iyo caafimaadka laga shaqeeyo muhiimadda ay leedahay maxay tahay waa waxa ugu weyn ee runtii arrintan qayb ka qaatay anigu waxyaalaha u badan aan isticmaalo ama dadka aan usii mariyo fariinteeda waxaa weeye baraha bulshada iyagoo haddana dhan xun ay jiraan lakiinse haddana dhanka wanaagsan qofka haddii u adeegsado inuu bulshada wax badan ugu qaban doono waayo waxaa la odhan karaa markii barihii bulshada waxaa la odhan karaa dhallinyaradii markii baraha bulshada ay wada isticmaalayaan waa dad hal meel wada jooga hal meel wax ka go-aamin kara waana ta keentay dadkii inay aada u eegaan waxyaalaha baraha bulshada lagu isticmaalo waxaana odhan karaa qeyb ayuu ka qaatay isku tashigan bulshada ay samaysay baraha bulshada dhallinyarada ayaa waxay yihiin lafdhabarta ugu ballaaran ee gobolka sool gaar ahaan degmada laascanood iyadoona goobaha kala duwan ee la isugu yimaado iyo ururada bulshada ay si weyn haatan dhallinyaradu ay ugu jiraan tirada dhallinyaradana ay tahay dadka ugu badan ee bulshada cabdikhadir maxamed axmed ayaa isaguna dhallinyarada ku dhiirigeliyay gaar ahaan kuwa wadanka dibadiisa jira iyo kuwa gudaha sida ay isu kaashan lahaayeen sidii looga shaqeeya arrimaha bulshada
horta fikirkaas aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa dhallinyaradii hawshaa gashayna waan u mahadcelinayaa waa fikir aada u wanaagsan isku tashi bay wax ku qabsadaan deegaan ahaan laascaloodna dadkoodii hore waxay heerkan ku soo gaadheen maanta waxay ahayd isku tashi dhallinyar ahaan maanta waxaad moodaa isku tashigii inuu meesha ka maqan yahay marka dhallinyarada maanta bilowda isku tashiga iyo isxilqaanka ayagana aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana la shaqaynana waa bogaadinaya waanu taageersannahay bal waxyaabaha sileeda ugu muhiimsantahay in dhallinyaradu ay isu tagto maxay tahayna iyo talooyinka aad u soo jeedinayso waxyaabaha ugu muhiimsan aan isleeyahay maanta way qaban karaan dhallinyaradii isu tashu waxawey horta maanta waa waxaan kaloo lagu xejin karayaa qaybihii caafimaadka kale kala duwanaa horumarkii gobolka haddii ay tahay dhirayntii oo iyaduna dhallinyarada ay wado nadaafadda ka shaqaynteedii dhallinyarada agoomaha sida mukhtaar sheegay iyo dadka tabaalaysan sidii loo caawin lahaa waxyaalo fara badan baynu qabsan karnaa haddii aynu isu tashanno
waxyaabaha dhallinyaradu ka hadlaan waxaa ka mid a waa hirgelinta fikirada ay soo bandhigaan si ay u guulaystaan iyo talooyinka ay soo jeediyaan marka inta inta la isu keeno oo dhallinyaraduna fikirkii ay hayaan iyo qoladana dhaqaalaha hayaa inta la isu keeyo oo hal guddi la sameeyo oo sida guddigan isxilqaan oo kale ee hadda gobolka ee dhallinyarada ah ee gobolka jira gudidaasi ay soo bandhigaan bal wixii gobolka baahiya sidii ambalaasta kale habeenkii dhaweed ay soo bandhigeen baahiyaha kale marka ay soo bandhigaan ee gobolka u baahan yahay qolada dhaqaalaha haysaana waa bixin karaya marka anigu kole fikir ahaansan qabo waxaana kula talin lahaa ganacsatada iyo cid kastoo hayso gobolka inay la shaqeeyeen dhallinyarada iyo cid kastoo horumarka gobolka ka shaqaynaysa aad iyo aad baa umahadsanta cabdikariim waxayna dhallinyaradani ay si weyn isugu dhiirigelinayaan in qayb laga noqdo horumarka lagana qayb qaato sidii loo horumarin laha arrimaha bulshadaiyo ka shaqaynta horumarka cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno horyaalka brimier liiga ee dalka ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay dhacay kooxda tottenham ayaa magaalada london waxa ay ku martigelisay kooxda everton ciyaartaasina waxa ay ku dhammaatay gool iyo waxba oo kooxda tottenham ay ku adkaatay goolkaasi ayaa daqiiqdii afar iyo labaatanaad ee ciyaarta waxaa iska dheliyey ciyaaryahanka daafaca kaga ciyaara kooxda everton michael kin horyaalka dalka ingiriiska waxaa weli ugu horeysa oo mar horeba ku guulaysatay kooxda liverpool hase yeeshee waxaa horyaalka iminka loo loolamayaa kaalimaha ka dambeeya ee ilaa afarta kaalina ugu horeysa ee loogu soo baxayo koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league iyo sidoo kale kaalimaha kale ee kusii xiga ee koobka yuruba league loogu soo baxayo kooxda mancity ayaa kaalinta labaad ku jirta lester ayaa kaalinta saddexaad ku jirta chelseana waxay ku jirtaa kaalinta afaraad hase yeeshee waxaa daba odaya kooxda manchester united oo kaalinta shanaad ku jirta islamarkaana laba dhibcood ka dambeysa kooxda chelsea halka kooxda lesterna ay ka dambeyso saddex dhibcood kulamo kale oo ka tirsan brimier leaga ayaa dhici doona caawa kooxda crystal bales ayaa martigeli doonta naadiga chelsea kooxda watford waxa ay la kulmi doontaa naadiga norwich arsenal iyo lester cityna ciyaar adag ayaa ku dhex mari doonta garoonka emirates ee kooxda arsenal dalka sbain haddii aynu aadno hal kulan ayaa xalay dhacay kooxda labante ayaa gool iyo goollo dhaafweysay kooxda real sociedad kulamo kalena waxa ay dhici doonaan caawa kooxda valencia ayaa martigeli doonta naadiga real valodolid halka kooxda atletic madrid ay u safri doonto kooxda celtavigo dhinaca zeri a dalka talyaaniga haddii aynu egno waxaa jiri doona laba kulan caawa kooxda laazio waxay u safri doontaa naadiga leche naadiga ismilanna waxay ciyaar adag ku martigeli doontaa naadiga yuventus oo horyaalka hogaaminaysa kooxda yuventus ayaa iminka mar kale qarka u saaray in horyaalka ay hanato waxaana ay leedahay toddobaatan iyo shan dhibcood ayadoo kooxda laazio oo ku jirta kaalinta labaad ay leedahay lixdan iyo sideed dhibcood inter milan ayaa lixdan iyo afar dhibcood ku haysata kaalinta saddexaad halka kooxda atlanta ay kaalinta afraad ugu jirto iyada oo leh lixdan iyo saddex dhibcood dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnana ciyaaryahanka qadka dhexe ka ciyaara ee kooxda manchester united nemanya matich ayaa waxa uu siixay qandaraas cusub oo kooxda uu kula joogayo ilaa bisha juun ee sanadka ciyaaryahankan u dhashay dalka zerbiya oo soddon iyo kow jir ah ayaa kooxda manchester united waxa uu kaga soo biray naadiga chelsea sanadii waxaana lagu waday in qadaraaskiisa uu dhammaado bisha juun ee sanadka isagoo ka hadlayay qandaraaska cusub oo uu saxiixay ayaa matich waxa uu yidhi ciyaaryahan ahaan waxaan ku faraxsanahay in aan weli hayo awood aan kusii dheerayn karo ciyaarahayga isla markaana aan ugu sii ciyaari karo kooxda manchester united anigoo sharaf weyn u haya waa koox aad iyo aad xiise u leh waxaana rajaynayaa in khibradeyda iyo ciyaartooyda dhallinyarada ah aynu guulin ku gaarsiin karno kooxda dhinaca kale macalinka kooxda united olegana solshire ayaa waxa uu sheegay in khibradda ciyaareed ee ciyaaryahan matich ay muhiim u noqon doonto da-yarta kooxdaasi ee iminka soo baxaya dalka sbainna madaxweynaha kooxda barcelona ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan leonel messi uu ciyaarihiisa ku dhammaysan doono kooxda barcelona joseb maria bertameyo ayaa waxa uu ku gacan seeray warbixinno soo baxay oo sheegayay in ciyaaryahanka u dhasha dalka argentina oo soddon iyo saddex jir ah uusan soo cusboonaysiin doonin qadaraaskiisa marka la gaaro sanadka laba kun kow iyo labaatan bisha juun xilligaasi oo qadaraaska ciyaaryahan messi uu ku egyahay waxa aynu wadaxaajood kula jirnaa ciyaaryahanno badan hase yeeshee messi waxa uu noo sharxay in uu doonayo in kooxda uu sii joogo ayuu yidhi madaxweynaha kooxda barcelona bertameyo kooxda barcelona ayaa iminka waxa ay afar dhibcood ka dambeysa kooxda real madrid oo hogaanka horyaalka heysa waxaana ay u muuqataa in kooxda real madrid ay sanadkan hana doonto horyaalka haddii aanay wax badan isbedelin xubintii cayaarahana waa naga intaas
markana dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii soomaalinimo cododka axmed rasta iyo nimcaan hilaac
buuraa surabaa u dheer kana soomaalin wabtuna silicway mataa haddana saxariimate abaartuna waa sunee hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan buuraa surabaa u dheer kana soomaalinimo gobtuna silicway martaa haddana saxariimate abaartuna waa sunee hadduu jiro saban xumaad waxaa xiga beri samaad sagsaaguna waa dhammaan
gaalloolsamadaa jiro salkuna waroorsanyay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calankaa kula dhan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahow bilaha soonka ibaray gaalloolsamadaa jiro salkuna waroorsanyay ayaan saba kula dhasho abkayguma suuli karo samada calankaa kula dhan ayaasan ka taagi faray adkay soo samir lahow bilaha soonka ibaray
daruuraha sixirka iyo intan saxalkani dul iman samaaruhu wuxuu ahaa naflaamada ugu sameer sadhadka faraaruqiyo intaan soo soocufan safii cudud uu lahaa cadaawu kagaasasaan daruuraha sixirka iyo intaan saxalkani dul iman soomaaligu wuxuu ahaa naflaamada ugu sanbeer sadada tafaraaruqiyo intaan soo suucufin safii cudud uu lahaa cadaawu kagaasasaan
allow allow allow allow allow allow allow solasi bulshada soo keenaynay yihiin sinjiga ka mid ahaysano waa qood kala soo lahay sariir lagu wadaa kamaan banaa tirsanoo ahaw hargaysaysaba wanaag sirada baxanoo ahaw
allow allow allow allow allow allow solasi bulshada soo keeya inay yihiin sinjiga ka midaysano
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa taniintayn idaacadan idaacadda xigta isugu iman doonaa afarta galabnimo ka hor waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waxaa xale lay sawiray geygoo nabad saaqdayo saareera dadkoo kuladay waxay sugayeenna helay buuraa suurad baa u dheer aankana soomaalinimo gobtuna sidhic way martaa